sidaad warkaba ku maqlayseen waxaa xalay duqayn xagga cirka ah lala beegsaday saldhigyo ay al-shabaab ku leeyihiin gobolka hiiraan duqayntan ayaa ka dhacday meel u dhow degmada buulo burde oo lagu magacaabo wardhille saraakiisha dowladda soomaaliya ee gobolkaasi ayaa aaminsan in duqaynta lagu bartilmaameedsaday saldhig cusub oo deegaankaasi ay al-shabaab ka samayseen duqayntan ayaa waxaan ka waraystay duqa degmada buulo burde cabdi daahir guure
walaal waa mahadsan tahay waxaan ku suganahay degmada buulo burde sidaa war qabana xalay waxaa dhacay jug aada u xoogan diyaarado diyaaradaha iyo kole dowladda maraykanka programkii ay ka fulinaysay nimankaa nabadiidka ah ee argagixisada ee al-shabaab goobaha ay ku sugan yihiin goob kamide sidaan ka warqabnana hadda anagu macluumaadka aan helayno meesha shirar iyo talis weynoo iyo nimankii shabeellooyinka iyo jubbada hoose iyo kasoo wareegay ayaa hiiraan kale ayagoo gobolada dhacaysay raba inay usoo gudbaan ee beys u ahayd waa garta marka goobta la weeraray sida warar kugu soo gaarayaan waa saldhig al-shabaab ay leeyihiin miya meesha kolley saldhigyo saddexa ku yaala meel layihahda shaw iyo ceelwarre iyo mukayle ceelwarre iyo mukayle ayaa waxay yihiin deegaanka buuliberde nimankana baysasay kulahayn meelahaas ee gaadiidka iyo shirarka qaaska ay ku galaan iyo dadkana ay mataqaanaa ay maxkamaday wax ku saaraan marka sida wararka ugu soo gaarayaan shalay nin madaxa ayaa soo meesha ku sugnaa wuxuuna halkaabay ka dhaceen islamarkaasna waxay sameeyeen dadkii deegaanka taleefanadii iyo wixii ka aruuriyeen oo informationka isagoo dhamaystir lama heli karo waa gartay deegaanka laakiin hadda uu ka dhacay duqaynta sida wararka nagu soo gaarayaan qudheena waa deegaan la yihahda wardiinle oo ka tirsan gobolka hiiraan deegaankaasi adinka hore ma ugu ogeedeen in al-shabaab ay ku sugan tahay annagu degmooyinka khaasatan degmada aniga haddaan guddoomiyaha buuli barde tuulooyin badan oo hoos yimaado ayay nimankaas ku sugan yihiin sidoo kale wardiinle waxay ka tirsan tahay deegaanka la yihahdo ceelwarre iyo dhulkaas miyiga ah oo xoolaleedu degan tahay dadka reer miyiga oo degan yihiin ceelwarre iyo mukayle meel la yihahdo iyo wardiinle iyo waxna waa isku deegaan laakiin dhulka hawdka oo xoolaleedu ku dhaqmanaya waxay sameeyeen nimanka nabadiidka oo gaadiidkii iyo talisidii iyo rasaastii iyo waxu u yaaliin ay xarya tababar ku leeyihiin goobihii yaa kolley raggaas dee shaqadii looga qaba lahayd ee kolley dawladda ka warqabtaa looga qabanaya waxaad carabka ku dhafatay in duqeymaha xagga cirka ee ay dowladda maraykanka ay ku beegsanaysa al-shabaab in loo malaynayo inay ahayd maxaa saa ugu malayseen
xalay abaara maray aheeday toddobadii miya maqan saacadda saasna qiyaasahay ayaa wuxuu waxay dhaceen iftiin baa dhacay jug xoogan oo la isweydiinay way dhacday marka waxaan isweydiinaynay jugta heerkaas gaaraysaah kolley waa ka baxsan hubka soomaalida isticmaasho waa gartay adigu iftiinkaa xooggale aad sheegayso ma aragtay ha iftiinka waa aragtaa marka hore ma u aragtay iftiin noocaas oo kale ah ama jug baaxaddaa la eg intaad gobolka ku sugnayd gaar ahaan degmada buulo burde weli hore ma kuusoo martay maya weli hore ima soo marin khasaaraha ilaahay hadda la sheegayo ama aada maqlayso ama wararka hoose aada ku helayso maxay sheegayaan war hadda aanan aan hadda aada loogu kalsoonaa karin because nimanku waxay sameynayaan informationka inu ka baxana waa ilaalinayaan dadkii la wareysanaya waa diidayaan laakiin warar dad ku dhadhow ayaga xaggooda informationada laga helo ilaa labaatan qofood oo saraakiil ah meelay ku sugneed ee waxay ku dhaceen waxaana la tuhmaya labaatankiiba in meeshaas ay ku baxeen kule wararka hadda waan soo dhamaystiri doonaa oo dad badanaa ku maqan waa gartay sidee marka isleedihiin xogta aada ku heshaan mar haddii deegaankii aad ku sugan tihiin jugtaa weyn hore aan looga maqli jirin deegaankana ay dhacday sidee adinku aada isleedihiin waad ku ogaan kartaan waxa meesha ka dhacay way adag way adag tahay in la ogaadaa laakiin wakti baa la gelinaya waa fahmi kartaa dawlad waa isxuurantaa dawladuhu waxaa qasaba in la helo xogta dad baa meesha ku nool dad baa deegaanka degan dad baa deegaanka xoolaleey oo ku sugan wixii meesha ka dhaca la ogaanaya laakiin numberka khasaaraha in la ogaado ayaa adkaanayso laakiin inay wax dhaceen waa laa shakila marka jugtaa maahee wax kale oo dhacay ama rasaas daba socotay ama jugo kale oo yaryar ama taa lamida oo dhacday ma jirtaa ood la maqlay ma jugtaasa goobtaas oo lala beegsanaya ku dhacday waxyaalaha shakiga weyn dhalina waxay tahay dhaqdhaqaaqoodia maanta ku yaraaday aagga in dhibaato weyna jirto gaadiidka isku soconaya iyo tuulooyin kale ay safarada ku tegayeen maanta wax socdo ma jiraan dhaqdhaqaaqooda sidaa lagu ogaan jiray markii hore
tuulooyinka aan taleefanada ka helno iyo anaga aan informationkooda ka raadino ayaa baabuur iyo isticmaalaan iyo shakhsiyaadkooda imaa jireen marka maanta taa ma jirto maanta ma jirtaa
kaasi waxau ahaa duqa degmada buuloburte ee gobolka hiiraan cabdi daahir guure oo khadka teleefonka igu warrameeyey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a